degmada kulley ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa kasoo baxay asbaabta ay uga soo baxeenna weli ma caddo laakiin kolley dibaa laga ogaan doonaa ciidamada bay kasoo baxeen ujeedka ay uga soo baxeen annaga hadda weli ma nama soo gaarin riboortkaasi hadii ilaah yidhaha markuu soo cadaadane dib aan usoo sheegayna warbixinaa hadii ilah yidhaha guddoomiyihii degmada ayaa tahay hadda adiga iyo maamulkaaga halkeebaad ka shaqeynaysaan hadda annaga waxaan ku sugannahay deegaanka buulamareer ee maxaa la degmada kurtuwaarey ka mid ah deegaanada hoos yimaado degmada kurtuwaarey ee buulamareer aan ku suganahay tuulada buulamareer aan hadda ku suganna annaga iyo maamulkeeni
haye marka muxuu qorshihiinu yahay
qorsheen hadda wuxuu yahay dee ciidamada asbaabta ay usoo baxeen iyo ujeedada ka dambeyso haddii ilaahayda waa sugaynaa arrintaasna waxaan uga fadhinaa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan madaxweyneheenaan ka sugayna haddii ilaah yidhaahdo waxyaabaha isbeddelkan jiro waxay ku imaadeen iyo waxa hadda la sugaayay in la la wajaho haddii ilaah yidhaahdo waa waa xaggiisaan ka dhowrayna marka ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ma mar quray degmada faarujiyeen mise waa ay kala horreeyeen ha ciidamada ku sugnaa meesha waa ciidamada dowladda ee local booliiskii iyo amisom ay ahaayeen amisom xaqiiqatanna waa muddo badan ay ku sugnaayeen aada iyo aad ciidamadii milatariga ee degmada ku sugnaa halkee bay qabteen iyagu ciidamada milatariga soomaaliya waxay joogaan buulamareer ay joogaan qeybo badan ay ka joogaan gobolka shabeellada hoose waana aaga hadda ay kurtuwaarey inta laga joogane tuulooyinka hoos imaado hadda waxaa laga joogaa cambarey iyo maxaan ku rahdaa walamareer hadda lagu sugan yahay ayaa laga joogaa tuulooyinka hoos imaado waa degmadina hadda gacan gacan kuhaynteeda maanta ay dib uga baxday laakiin ay soo noqotaan rajeynayna haddii ilaah yidhaha gacan dib ugu soo noqoto sidee kusoo noqon kartaa bay kula tahay marba haddii amisom iyo ciidankii booliska ee dowladda ay isaga soo baxeen
taas haddee waxaan u malaynaa waa farsamo ciidan waaye ciidankana haddee kasoo bixidooda waxaa laga yaabaa in ujeedooyin dambe ka dambeeyaan taas aniga hadda ma ka hor dhacayo waxaa ka dambeeyo waxaan rajeynaynaa in ciidamada ay dib ugu noqdaan qorshayaal badanaa jiro saraakiisha amisom ee gobolka shabeellaha hoose ma kugu soo wargeliyeen in degmada ay faarujin doonaan warbixintaasi waxaan helnay isla maanta inay soo gu soo guurayaan asbaabta waxa waaye dadkan ciidanka halkan jooga waxaa laga xukumaa maxaan ku rahda xarumo kalea laga xukumaa ay ka tahay muqdisho ka mid tahay iyo meelo kale warbixinta markay soo gaartay kuu sheegaan sida annaga noogu sheegeen inay soo gaartay warbixinta saaka inay soo gaartay ay doorkana guurayaan marka saasay warbixinta noogu sheegeen aada iyo aad marka guddoomiye weerarada al-shabaab lagula bartilmaameysado gobolka shabeellaha hoose deegaano dhowra oo khasaare ba-an loogu geysto ciidamada midowda africa ma la odhan karaa weeraradaas baa sabab u ah ka bixitaanka kuntuwaarey ee muxuu ahaa amisom iyo booliskii dowladda dhibaatooyinkaas de mar kastaba waa dhacaan al-shabaab iyo ciidamada amisom waa waa dagaal baa ka dhexeeyo meelo badan ay ka dhacaan annaga run ahaanti isma dhigi karno sababtoo ay dagaal ka dhacay meelaha qaarkood ee kurtuwaarey kabixitaanka laga baxay sabab u tahay ma dhihi karno waxaa laga yaaba inay xeelo dagaal tahay oo arrimo kale ay ay jiraan oo hadda la wajihi doono sida annaga hadda kulley warbixinta aan ku helina si xoga waxaana waa waa xeelad dagaal waaye xeelad ciidan waaye maka hadli ma ka hor dhici karna hadda anaga waa tahay marka adiga iyo maamulkaaga hadda waxaa ku sugantihiin degmada al-shabaab ay la wareegeen deegaan hoos yimaado oo bulamareer lagu magacaabo soo maahan ha tuulada bulamareer aan ku suganna hadda aniga maamulkeyga amnigiina yaa sugaya marka laga soo tago ciidamada madaniga ah oo aada wadato
waxaa jooga ciidamada milatarigaa joogo soomaaliyaa joogo amisomaa joogto oo ku sugan halkaan wax hadda dhibaato hadda kama jirto deegaanka bulamareer waa jawiga aada u degan yahay
aada iyo aad marka muxuu qorshihiinu yahay guddoomiyihii degmada kuntuwaare maadaamaa tahay degmadiina xarakada al-shabaab ay la wareegtay qorshaha idin degan waa maxay
dib aan kasoo sheegi doona hadii ilahay qorshooyinkaas kaloo dambe hadii ilahay amniga marka marka laga soo tago halka hadda xarakada al-shabaab ay maamuleyso amniga buulamareer oo dowladdu ay hadda maamuleyso waase amniga aada u fiican yahay wax hadda dhibaataha kama jiro buulamareer waa xaaladeedu waa okay warar soo baxaya waxay sheegayaan guddoomiye in dadka shacabka ah ee ku dhaqan buulamareer ay cabsi darteed uga baxsanayaan deegaanka iyagoo ka baqdin qaba in al-shabaab ay buulamareer soo weeraraan nin arrimahaasi anaga hadda xaqiiqatan kula hadlaya buulan ku suganahay wax hadda oo ifafaalo dadka cabsi ama baqdin hadda muuqato maka jiraan ciidan milatarigaa joogo soomaaliya qaranka soomaaliyeed amsom aa joogto wax hadda oo caqabad oo saas u buuran oo cabsi oo xoogan hadda ka jirto ma noo muuqato anaga ciidamadii marka kuntuwaarey ka baxay halkee bay qabteen ma bulamareer bay idinkugu yimaadeen mise meelo kale u gudbeen niyo arrintaasi weli ciidamadaasi anaga xaqeynna bulamareer maana arkin laakiin waa kolley waa howl ciidan waaye ma hadda ma idaacad media kama sheegi karan